wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya suleymaan shuceyb cali iyo gudoomiyaha degmada xuduur ena duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamuud iyo weliba ayaa ku qeyb galana munaasabad qalab xafiiseed iyo qalab ciyaareed dhameystiran laku wareejiyay kooxaha ciyaaraha ka dhisan xaafadaha magaalada xuduur iyo xafiiska ururka dhalinyarada degmada saya gudoomiyaha degmada xuduura cumar cabdulaahi maxamuud iyo weliba wasiirka dhalinyarada iyo hay-adda tistri usanka mahnagay qalabkan iyo hadeersiyan dhalinyarada wali kale sidoo kale ballan qaaday in reedon dhisow ka sameey doonaan garoonka balooniga lugta dhalinyaradana sheegintii lanku baahintii ku qeyb qaadaan horumarinta dowladnimada dalka horta eedayadan ku mahadnagaan wasiirka oo antony larooga oo dhallinyaradii hor fadhi mail eris dhallinyaradii sportska hor fadhi wasiir eediyada kin ku mahadnagaan oo adaatan qalabku wareejiyahayta kin ku mahadnagaan iyadan umahadsanta taasay dadkii walaansheenan oo mailerays hay-adii tistri niyaan unkumaan nagaan hobbiyan haadalahayna masuurta galafan markan walowna lana maybu aha marwelba hata mayfadaayna intiuna xaafadoogi oo mailerays lanqobada koob lanqobada oo barayay bilaawdo antan dhalinyare ihaan waana ku badan tiimkasta labaatan qofu mailerays dhalinyaro badana jarta tiimka intu ku badanyin laakiin dantamayna qasabtayna intiuna xaafadoo mailerays dhexgalka bulshada kuwaal isigmadan walaansiinfadaan dhallinyarada maybu aha horumarka ka mashquulan mayl erays banoonigi dheelan dhallinyaradii xafiisadii rogan mayl erays horumarkii deegaan ku shaqeeyan mayl erays dhiirigelidan dhallinyarada kale dhiirigelidan haanisiinkumagu inweertan ertan mayl erays nimankasay maybu aha ansheega macnaha anti hudur horumarku eta oo horumarja ku feyley wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya suleymaan shucayb cali iyo weliba dhalinyarada magaalada xuduur ka tilmaamay inay iyin hormuudka dhalinta deegaanada koonfur galbeed sheegeen inta ciyaartooyda xuduur qaar ku mid ay sanadkan ku qeyb gala doonaan ciyaaraha dowlad goboleeda dalka run ahaantii inta badan gudoomiyaha hadda idiin sheegay muhiimadda a maalmahana u joogeen waxay tahay in dhallinyarada horumarkooda laga shaqeeyo iskuduubnidooda laga shaqeeyo isdhexgalka bulshada laga shaqeeyo ciyaaraha ka qayb gashaan ciyaaraha loogu talgalay in adeegan hadda hortiina yaalo in lagu dheel loogu talgalana waxaa laga xuli doonaa dhallinyaro matali doonta deegaanka statekana matali doonta ciyaarta maamul goboleedka sidaa wada ognahay garoonka marxaladiis waa la socnaa ka wasaarad ahaan ka dowlad ahaan waxaa noo qorshaysan dhowaan hadduu ilahay raali ka noqda in garoonkaasiiti coos la saaro nalii qurxiyo wixii u dhibnaayna loo dhammaystiro sidoo kale xafiiska dhallinyarada ee degmada in agabkiisa loo dhammaystiro idinkan cabashadiina iyo warbixinadiina iyo waxyaalaha u baahantihiin si xafiiska hadda kadib aa u keentaan maamulka iyo degmadana aa u garab istaagtaan amniga iyo nabadana aa ka shaqaysaan bilicda iyo quruxda magaaladan aa ka shaqaysaan gadoomihiina garab iyo gaashaan aa u noqotaan